رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu xaddi zina yurjamu xurun muxsanun bilwطi fii caqdin صaxiixi wahwa duu takalufi wاlbikru jaldu miئati lilxuri wanafyu caamin qadra dacni اlqasri wاriqu nisfa اljaldi wاtagarubi waduburu اlcabdi zinan kaاlأjnabi wman ataa bahimata aw dubura zawjatihi aw duuna farjin cuzira baabu xaddi اlqadf أو جبل رام باللواط والزنا جلد ثمانين لحر أحصنا وللرقيق النصف عرف, عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنى وإن تقم بينة على زناه يسقط كأنك أن صدق قذفا أو عفاه أو حد السرقة واجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع ما تفي قيمته بربع دينار ذهب ولو قراضة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه بسارق كشركة, كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله اليسرى يسار من مفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعزير بغير قتل ويغمس القطع بزيت, بزيت مغلي وهو حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالإلعاب عزر والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعد كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتله وبالأخذ مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة وإذ يتوب قبل ظفر, قبل ظفر به نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد فلخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا إنها وحين كقرن عشك نعاو إن شاء الله تعالى كسو سلام دورا وحنا كسو جرني أبواب الحدود حدود يهدين قيب صومرني oo waxyaabihii xadulridda ay ugu dambeysay waxaynu soo marnay halkan wuxuu ka hadlayaa xuduudii zinada qadafka sariqada iyo xiraabada afartaa waxaynu ka gaarno oo cashirkeennu caawa ku saabsanaan doonaa haddii alla yidhaahdo baabu xaddi zina zinada xaddeedii ayuu u baab yahay zinada mualifku ma tacriifinin laakiin axkaamta ka laasimaysa ee xuduudda ee baabka uu sameeyey ayuu halkan ku sheegay laakiin zinada waxay leeyihiin xaddeedu waa qofkii ama inuu farjigii ama dakarkii xashafadii qadarkeedii axkaamteed ay ka mid tahay inay gasho fii farjin muxaramin mushtahan abcan farji waa inay gashaa gaar ahaan farji unhaa waa inuu yahay muxaramanna waa inuu yahay asal ahaan zinadu mushtahan abcanna waa inuu yahay quyuuddaa marka la israacinayo farjiga waxaa laga ixtiraasayaa waxyaabo kaloo tacsiir baa ka laasimta uu oran doono sida mubaacado iyo mufaakhade iyo iyo waxyaabaha lamidkaa sida uu tilmaami doono haddaba haddaynan meeshu farji aynan ahayn laga yaabo axkaamtii taxriimka inay qaadato kana laasimta tacsiir iyo waxyaabaha lamidka ah farjigaasi waa inuu muxaram yahay haddee farji mubaaxa haddii uu yahay oo dad isu xalaala ay yihiin binikaaxin aw bimilki yamiinin zine lama yidhaahdo qaydka kale muhimka abcan bay yidhahdeen wax abiici ahaan shahwo iyo rabitaan uu ka suuragal yahay halka laba mas'alo baa la xiriirtay badanaa fuqahadeennu ishaaraan salada koowaad waxay dhaheen farju lmeyiti ama farju lmeytati labadaba cagsiga waa noqon karaayo hadduu ninkii qof haweenoo dhimatay wax ka dayo zine miyaa mise ma aha waxay u noqonaysaa bay leeyihiin hal huwa farjun mushtahan abcan dabiicada saliimka ah qof meyda waxba ka dayataa waxay yidhaahdeen taasoo kale axkaamu zina ma siinaa khilaafka ku jirayo farjigani mushtahan abcan ma yahay ومتردد بين هذا وهذا لبضنا ودحيا وجنا قيبت مشتهى هو كطلب ككمل كي هيو دم في أصله قف هو النولا قف بشر بني آدم أنا وعها هدوا هديو قفكي بني آدم يهي في أصله كان مشتها طبعا وعها قاعدتنا وكهذا الأصل بقاء ما كان على ما كان أصلك الشريعة وأحكامته وحي وأهان شريب ويهي نصوص النبغنا قار بي ميت كي حيقي أي اسكو شبعنا اسكو ميت كدكتي صنعوا بدين كسر عظم الميت ككسره حيا قفا احترام كيسي مزول ولي عقدقين عدين ليسقبي مزولينو aahaartiisii baa baaqi ah walidaalika labada isqaba inay isdhaqaan janaazada markaan soo maray inaan ku soo hadalay ay bannaan tahay weli aahaaruga caqdigii waxbaa baaqi ka ah miiraadka iyo dhaxalkii baa baaqi ka ah isdhaqitaankii iyo goddhigidii baa baaqi ka ah isagay weli meydkii intuu yaalla xuquuq buu leeyahay oo kafankiisii iyo qabaqaabintiisii ixtiraamkiisii buu leeyahay iyo ilaalintiisii dhinaca markii laga eego asalkiisii wuxuu ahaa shay mushtahan abcan ah axkaamtiisii geerida kadibna xayaatadii waxbaa baaqi ka ah qaacidaduna alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana manduurkaa fiqiga qaabkaa ninkii ka egaayey waa farjun mushtahan abcan waana zina axkaamteed baa ka dhalanaysa dhinac kale haddii laga eegana kownuhu mushtahan abcan uu yahay hadba xaaladuu ku sugan yahay bay ku xidhan tahay qofku markuu geeriyooday kadib calaaqadii zawjiyada iyo dhaqitaanka waxaa ka baaqi noqdo laakiin haddana caqdigii waa go-ay dhinac kale axkaamta shariicada ninkii afar qabay ee islaam geeriyootay meydkoon la aasin baa midii afraad sharcan u bannaan tahay halkaa caqdigii inuusan jirin waad ka garatay axkaamtii banaaneyd waxay isu waraacsan yihiin islaamtii dhimatay inuu weli iyadoo meyda shahwo ka dayaayo ma banaana oo caqdigii cishrada hadduu baaqi yahay maxaa xaaraantinimeeyey caqdigii min xayu ljumla inta badan inuu go-ay baa laga gartay haween hadday taho ninkii dhintayna ciddadiibaa u bilaabatay ciddaduna bacda alfiraaqi bay bilaabataa ninka xilliguu go-ay baa laga bilaabay ciddadee xilliga laaasay maaha maadaama axkaamtii muwasaca ay tahay axkaamtu waxay u badan tahay ka dhalanaysaay axkaamu lfiraaq way u badan tahay xariguinuu go-ay wabittaali qofkan mowt buu ku go-ay meyitna mushtahan abcan ma aha ee axkaamu zina tacziiriya mooyeen yaan la siinin masalada labaad waa masalo tan shabahda laakiin mowtkii kulliga ahaa ka baxsan wada waxaa wax samaynayaay qasab ma arag kaliya inuu yahay islaamtu nin dhintay oo meyda waxbay ka dayi kartaa wax suuragala wey oo dhici kara xaaladda uu ku dhuntay ku dhintay sida uu ahaa baa ta'siirka ilaajka iyo cadamul ilaajigu ay ka dhalanaysaa qofku siduu ku dhintay bay xubnihiisu ahaadaan xubinkii tarankee ragga oo xaalad ka gaara ku jira haddii geeri timaado waa dhici kartaa inuu xaaladii kusii jiro wabitaali markaynu masaa'il fiqiga ka hadlayno iftiraadaadka dhici karo oo dhan baynu axkaam u helinaynaa saa darteed ba hore idinku cudurdaarto masaa'ilka qaarkood xukunkoodii baa loo baahan yahay aad uguma sii tiigan karee markaan aga mara ila fahma markaan aga marmaro ila fahma idinku waxaa kaloo ka hadleen fuqahadeenu qadiiman haddiiba xubinkii taranka la soo gooyo ma yeelanayaa axkaamtii sidii isagoo meeshiisii ku yaalla haddii dakar rajal la soo gooyo oy haweentii isticmaasho ilaajul xasho faran la helo saabu zina iyo axkaamteedii ma noqonaysaa waa masalada hal huwa farjun mushtahan abcan isagoo go-aan ma la ishtiheeyaa haa iyo maya masaa'il nisaaci tii aan soo maray suuradeeda oo kale yeelan marka masaa'ilka noocaasi bay qaarkood ku saaraan markay kuleeyihiin mushtahan abcan dabiicadii asal ahaan la ishtiheeyo oo meel wax laga dayi karaa haddii uu qofkii sidaa sameeyo marka oo zinadii sidaa ahayd uu ku dhaco wuxuu noqdaa ikhtiyaaranna uu ugu dhaco laba mid buu noqdaa imaa an yakuuna muxsanan wa imaa an yakuuna gayra muxsanin haddaa la waxaa tiraa bakran waa inuu yahay qof horay guri xalaala u soo maray oo xiriir goboleed ku soo arkay inuu yahay iyo inuusan ahayn ama weligiiba caqdi xalaala ma soo marin ama hadduu soo maray xiriir reernimiyo gogoleed kuma soo arage xarigaan magac dhaafin buu ahaa labadaa qaybood baynu ka dhigi yurjamu dhagax baa lagu dilaa xurun qof xur ah addoonkiibaa baxay muxsanun oo muxsan ah bilwai muxuu ku noqdaa muxsan bilwai inuu u tegay oo u galmooday oo gobol ku dhex martay fii caqdin saxiixin caqdi saxiixa aqod basiradu kuma jiro waawa isaguna duu takallufin mukallaf uu yahay baaliq caaqil mukhtaara uu yahay qofka haddaba haddii uu muxsan yahay dhagax baa lagu rajmin oo lagu dili rag iyo dumarkuu dooni ha noqdee haddiiba uu xor yahay addoonku waa ku iman doonaa beytka saddexaad buu ku iman doonaa yurjamu xurun qofka xortaa dhagax baa lagu dilaa kaasoo bilwo muxsanun muxsan ah horay u soo guursaday wuxuu muxsan ku noqdaa bilwaqi fii caqdin saxiixin caqdi saxiixa inuu xiriir gogoleed ku sameeyey walxaal huwa isaguna duu takallufin uu mukallaf yahay markuu arrintaas samaynayo haddii wadcigaasi uusan weligiiba soo marin muxsan maaha hadduu soo maray laakiin xaraam iyo caqdi faasida ay ahaydna muxsan ma aha haddii uu soo maray caqdi saxiixana uu ahaa oo xalaala laakiin uu sabi ahaa ama majnuun ahaayoosan mukallaf ahaynna laguma laha muxsan ma aha hadduu intaba dhammaystirnayd laakiin addoon yahayna muxsan ma aha qofkaa waa la rajmin in la rajminayana riwaayaadka ku soo arooray tira ma laha xadiidkii maaciz ee bukhaari iyo muslim abi hurayra maaciz ibni malikin alaslami nabigu waa rajmiyey gabadhii kaamidiyada ahayd sida muslim wariyeyna waa rajmiyey gabadha juhaynada ah iyo gabadha kaamidiyada ay riwaayaadku sheegaan isku mid weeye qolada kaamidiyiinta la yidhaahdaay hum min juhaynata qabailka juhayn ay ka mid yihiin marna qabiilkii koree juhayn ay riwaayaadku tilmaamaan marna kaamidiyay yidhaahdaan oo ilaa kaamidiyiintu ilaa hadda way joogaan fulaan alkaamidi waad maqashaane waa qabaa'ilka juhayna qayb ka mida weeye cumar radi allahu canhu ardaahu waa kii lahaa ila nabiguna waa rajmiyey annaguna gadaashii waan rajminay waxaan ka baqayaa aakhiru zamaanka dad intay yimaadaan aayad qur-aan oo rajmi sheegtay ma laha intay yidhaahdaan inay gaaloobaan baan ka baqayaayoo inkiraan diintana sidaa kaga baxaan kaasi waa xukunkii rajmiga ahaa weeye walbikru qofkii bikriga ahaa een horay aan muxsanka ahayn guur xalaala oo xiriir gogoleeda isagoo mukallafa oo xor aan soo marin jaldu miatin boqol jeedal iyo shaabuug baa lilxuri u sugnaatay iyo wa nafyu caamin sanad in la masaafuriyo xaggee loo masaafurin qadra dacni ilqasri qadar dhan inta loo safro safar salaada lagu gaabinaya masaafadiisii tanna qur-aanka iyo sunnadaba waa isku raaceen jaldiga nafyiga sanad la masaafurinayana sunnada nabigaa ku dartay sala allahu alayh waalih wasalam ilaahay qur-aanka waa kii ku yihi azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidin minhumaa miata jalda boqol jeedal iyo boqol shaabuu ku dhufta nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii hore axkaamta jaldiga iyo rajmigu ma jirin in la yar canaanto la yar tacsiira ragga kadibna risiq iyo reeraha dul saaranee ay iska xambaal tagaan dumarkii lagu arkana guri lagu xiroo lagu xabiso inan soo bixbixin bay ahayd waladaani walaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت قريها كحيروي رجل والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاوا وأصلحا فأعرضوا عنهما الرباب الكسوية هوانك وحالي لمرك فأمسكوهن في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا إلهي حقوق قدم بينته وكسود الشنيه حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلهي لما تام حقوق كلا سودو حقوق كلا سودو الزانية والزانية نبي عليه الصلاة والسلام تشتغي وحيد إسلام مسلم ولي عندك عادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا إلهي تلكي سوغي نجربه سمايي البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام رواية قاركود ونفي سنة سنة لما سافريه إيا بقول تشهد الوي والطيب بالطيب جلد مئة والرجم فقل شابوبي أنا أحن لوجل أن سهود روي إمام البخاري حديث زيد بن خالد وحوكورنا يا رضي الله عنه وأرضاه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحان مقلي يأمر في من زنى ولم يحسن جلد مئة وتغريب عام فقلت شهدان يا سند مسافرس انت وشغي مؤلفك وقرآن كاي سنة أساسنا يسوغر راعي marka wanafyu caamin sanad hala masaafuriyaa la yidhi xikmadda iyo haayada ku jirta sanadkaasi qofkani xiriir buu bartay labadii qof in la kala fogeeyo xarigoodu kala goo xiriirkooduna jarmo iyaguna isalmaamaan oo mid waliba la imankiisa kale iyo noloshiisa kala xirto baa loo kala fogeynayaa xaggee loo masaafurin waxay yidhaahdeen qadru musaafati qasrin loomana ogolo waa mamnuuc inuu ku soo noqdo meeshii oo waa la qabanoo waa la celin haddii la arko haweenka ma la masaafurinayaa haddii maxram raalli ku a loo helo in lala masaafuriyo xaggee loo masaafurin manaadiqdii iyo gobolladii masaafatu qasrinka ahayd waa badan yihiine waxay leeyihiin haddii xikmadda loo masaafurinayay fasaad in laga hortaga ay tahay bilaadu kufrina looma masaafurin karo oo looma irigi karo waayo meel kasii fasaad iyo zina badanayba mubaax tahay buu tegi waa dhul muslim waa inay noqotaa waxay ka hadleen fuqahadu ilaa cama alfasaadu fasaadka hadduu farabato oo meelkiiba masaafuriyaba ninka gariibkiihi wayba uga sahlan tahay baashii uga sii sahlaan ay tahay mutaakhiriinta waxay fatwoodeen yuxbasu sanatan sanad baa jeel la dhigi haweenkana haweenkana maxram haddii loo waayo iyagana jeel baa la dhigi xabsigaa sanadkaas khadka iyo xiriirkana waa laga goyn telefoonada iyo mobayladana waa laga ilaalin sanadkaa meesha markii la joogay lasoo baxay dadkii yaaba iska warqababa xiriirkii waa duugoobay raadkiina waa tirtirmoo dabaylaa maray dadkaaga dhinac ka raacway marka wixii ka dambeeya intaa waa axraartii wey addoommadii hadday baasha sameeyaanna warriqu addoonnimadu nisfuljaldi boqolkii jaabuga iyo jaldiga iyo shaabugaha iyo jadalka ahaa nuskii wey waa konton iyo wataqarubi iyana in la masaafuriyo nisfu sana sana nuskii baa la masaafurin waayo qur-aanka masalatu zina kagaba hadlay addoommadii dumarka ahaa oo wuxuu yidhi fain atayna bifaaxishatin zina hadday ku dhacaan haweenkii facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab muxsanaadkii axraarta ahaa ciqaabkii la saaraya nuskii weye dil nus ma yeeshaan hal la dilo dhagaxa lagu dilo nus ma leedahay maya saa darteed dil meesha waa ka baxay maxaa soo haroo nus yeelan kara boqol shaabub baa yeelan karta konton dhe marka nafyu sanatinna nuskeeda iyadana facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab waa haweenkii haddaad tidhaahdo addoommada ahaa raggiina hadday ciladay ku yeesheen addoonnimada tahay ragguna ciladiibay la wadaagaanay bijaamici riqi raggii addoommada ahaana dumarka uga qiyaaso culimada qaarkood waxay idhaheen ijmaacan in saa darteed mas'alada qiyaas ijmaaca inuu asalkiisu qiyaas noqon karo bay masaladan badanaa tusaale usoo qaataan intaa wuxuu kaga baxay abwaabu zinaa xuduudeedii iyo axkaamtii ka dhalanaysa wa dubuuru lcabdi zinan kaljnabi masaladii liwaadka iyo daboolannimaduu u gudbay daboolayaasha xukunkooda buu shadrigan kaga hadlay wa dubuuru lcabdi addoon dabadii wax laga daydo zinan weeye kaljnabiyi sida qof ajnebiga dabadii oo wax laga doono daba wax laga degay labuu u kala qaaday inay xaas iyo addoontiisii tahay yucazar buu leeyahy waa la tacsiirayaa waayo jumlatulistimtaac baa ubasu bannaanaayeen haddii uu gadaal ka wareega waa la tacsiiri gadaalna wuu ka sheegi doonaa mas'aladaas laakiin hadduu addoonkii ninkaa gadaashiisa wax ka daydo ama qof ajnebi a rag iyo dumarkuu doonibay wax ka daydo xukmuhu xukmu zina liannahu ilaaju ilaaju xashafatin fii farjin muxaramin mushtahan abcan oo dabadu mushtahan abcan ma ku jirtaa ha abiicada basharka waa caadi alam tasmac qowla qowmi luuطin inaka lataclamu maa nuriid maa lanaa fii banaatika min xaqin wainaka lataclamu maa nuriid waa wax abiicada basharka marka laga hadlayo ma abiica sax ahbaa mise sax ma aha kama hadlayno taa kama hadlayno laakiin basharka bini aadamka waa sidaas waxay gaareen inahum unaasun yataaharuuna dadkii waxaan diiday walaa waa dad waxaan ka faanaye akhrijuu aala luutin min qaryatikum way ka saara hadda reer galbeedku waa sidaas weli damaashaad maalinkii iigu dhib badnayd xilli afariya ninty eightkin ahayd baan magaalo joogay damaashaad sanad guuradii daboolayaasha lagu qabanayay magaaladii dabka iyo waxay tuurayaan habeenkii magaaladii dhammayd lagama saxin waana magaalo ka mid a magaalooyinka caalamka ugu waaweyn waa magaalada australia sydney la yidhahdo bay sanad guuradoodii ninty eigtkii ku qabsadeen ma november bay qabtaan mise december ma garana mid bay ahayd de magaaladii meel la maraan la waayey afarta adduunka isaga yimaadaan daboolayaasha maalinka dhan waa la baryay inu ilaahu magaalada nagu halaagino sida qowmu luud intaa intii nala gooyo ilaa waa nalugu dabagadiin baan lahayn hadda way ka weynaatayo siyaasiyiintii iclaamiyiintii journaalistihii waa iska wada caadiba way ka sii tagtay oo kaniisadihii iyo baadariyaashii bay gashay intaanay ku ekaatay maad u haysataan muslimiintii bay gashay weliba ha gashee masaajidii bay gashay anu waxaan arkay masaajid daboolayaasha muslimiintii masaajid gaar ay dhisteen oo imaamku daboolo yahay khaiibkuna daboolo yahay soomada maqanim aan dhul marin dhaayabale baa horey loo yiri inta la ii sheegay baan masaajidka adoo ii maalin bay hadalkeeda iisoo mari doontaaye nebigo masaajidkii tusa kaasaan masaajidkii tegey xilli salaad baan isku aadiyey meel ku dhow baan kusoo tukaday masaajida waan soo cararay banaankaan istaagay waa la aadaamayaa oo waa la aqimayaa oo waa la tukanayaa imaam kama noqon karaa nimaan daboolo ahayn wadanka holan bay ku taallaa magaalada amsterdam la yidhaahdo anuu masaajidka magaciisii sheegi maayo magac buu leehay laakiin magaca laftiisa caytan iyo aflagaada ah marka kaa hadda sheegi maayo marka baashu saas waaba abiicatan nin tukanaya anu lama yaabin inay tukadaan daboolana yihiin lama yaabin oo kiyay joogaan kiyay ka buuxaan kuwa meel u furan tahay oo dabadooda ka ganacsada oo rag ah masaajidkana safka kaaga horeyn markuu ka soo baxee kaa soo horbaxana adoo gadaal ka yimin albaabka intuu furta kariibu ku dhihi baa ka buuxan ka yihin halkan koostiga mombaasa mombaasana taqaanaan baa laga yaabaa nineteen eighty seven eighty six eighty eight eighty nine waxaan ardada ka ahayn waxaan deganayn meeshan magaalada bartankeeda ee mamtiari la yihahdo masaajidka nuur la yihahda new people ku dhowraa ku tukan jirnay inta udhaxaysay deganaayeen daboolayaashu guryaha dabadoo ay ka ganacsadaan wejigooda waan wada naqiinay masaajidu masjidu nuurna waa ku wada tukan jirnay halkaana albaabku waa u furaan jiray waa waagii macuus xirashadeedna laga gooye wey iyaga keliya macuusta waagaa xidhan jiray magaalada ninkii macuus qabaay xirtoo ku dhaco guriga gudihiisa kala soo baxa baa nalaga waayey marka waxaan uga jeedaan waxaanan ula yaabeen way tukanayaan waana daboolayaal de halkana abaan ku arki jira oo waxaa la yihi kadratulmasaasi tudhibu lixsaas laakiin waxaa qariibka igu aha wuxuu ahaa masaajid gaar ay samaysteen oo muadinka iyo imaamka iyo khatiibkuba iyagu yihiin markaasay nimankii gaalada ahaana fangareeyeen oo lacag siiyeen oo imaamku mushaarkiisa waradayska bixiyey adagooda adagu siiyeen waxani haddaba inxiraafkani shay abiiciya dadka waa u noqon karaa oy rabaan ay u xiisaan saas darteed wadubuur cabdina zina weeye kaljnabiyi sidaa waa sida fuqahada shaaficiyadu ay qabaan wاصaxiixu la naska sariixi masaladan madhabku inuu daciif yahay buu tilmaamaya ka zina ma aha oo muxsan iyo hayru muxsan loo kala qaadi oo rajmi dhagax lagu dili muxsankii ka kalena boqol shaabigu iyo nafyu sanatin waa qowl daciifa wey wاصaxiixu waa xadiidka nabiga ka sugan cisa ibn cabaas imaam axmed abi daawuud iyo tirmidi iyo keyrkoodba wariyeen ee nabigu uri man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luuطin faqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi labadaba dila rag ha noqdo dumar ha noqdaan xer ha noqdo addoon ha noqdo muxsan ha noqdo bikrin iyo hayru muxsan ha noqdo marba man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luuطin iska daa dadkii xoolihii baa la yidhi waxaa lagu sameeyey hala dilo hilibkooda lama cuni karo lamana iibin karo waa la toogan waa waa la tuuri haddii xoolihiiba saa lagu sameeyey la dilayo dadkii intee joogaa meel fog buu joogaa sida saxiixaasaa way faqtulu lfaacila wاlmafcuula bih waman ataa bahiimatan xoola ninkii u taga oo neef xoola ah wax ka daya aw dubura zawjatihi ama islaamtiisa gadaal uga taga oo kabaha gadaal u xirta aw duuna farjin ama farjiga meelaan ahaynoo gollamo iyo kilkilo a wax ka daya cuzira waa la tacziiri fi lmadhab intaa saddexdaba waa lagu tacziiri masalada koowaad man ataa bahiimatan wax abiici oo dhici kara weeye gartii muddo ka hor aan qaadnay ee ninka lagu soo eedeeyey sacir uu kufsaday kenya gudaheeda wayaan waana soomaali dartii aan qaadnay baa maalin dambe nagu soo somaliwed soo noqotay iyadoo si kala ah de annagu waxaan ihi madhabku mas'aladan waa daciif xadiidka ibn cabaas ee axmed abu daawuud tirmidi bayhaqi daara qutni xaakim warinayeenba wuxuu ahaa man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu waqtuluuha ninkii neef xoola a kufsada ama wax ka dayda isagana dila neefkana dila de masaladii markay xukunkii noqotay neefkii ha la dilo baa su-aashii wax ka soo noqday waxaa la yidhi neefkii ilmo sac weye dejiga soc waa irmaan yahay ilmo yarna waa nuujinaya oo waa ku irmaan yaho caana laga maalaa maxaan samaynaa masalada xukunkeeda soo halla dib dhiga uun ma aha gabadhii uurka lahaydee rajmiga lagu yeeshay ilaa ay umushoy nuujisa ha loo kaadiyaa la yidhi kanna ilaa ilmuhu ka guroo caanaha laga dhamaysta ha loo kaadiyo markaa kadibna hala diloon qiyaasan marka waxaani wax dhaca weeye wayna soo noqnoqdaan aw dubura zawjatii buu u tegey lishubhati istimtaaci baabu tacziir baa asaxu lqowleyna in la geliyo fuqahada laakiin shaaficiyadu mar hataa bahiimatan waxay u deliishadeen riwaaya daciifaho ibn cabaas xadiidkiisa ka mid ah oo man ata lbahiimata falaa xadda calayhi xoola ninkii u taga xad laguma laha riwaaya daciifa wey aw duuna farjin cuzira aw duuna farjin oo waxay u yaqaanaan fuqahadeenu ama fuqahadu ay yidhaahdaan mufaakadada ama mubaabacada adugu waxaa weeye xaglaha iyo keliye iyo kilkila iyo meelu wax ka daydayaan meesha loogu talagalay ahayn waxay yidhaahdeen meesheedii ma ahane xartiga iyo beertu waxaa weeye meesha taranka xubinka taranka weeye waa waa la tacsiirayaa bay yihahdeen haddii lagu tacsiirayo halkaa waxaad garatay meel go-aan keliya lagu ogyahay meel go-aan keliya lagu ogolyahay meesha wixii aan ahayn lama ogolo weeye madhabka ayb baabu xaddi lqadfi inta abwaabu zinaa baynu kaga bixi iyo xuduudeedii wuxuusan ka hadlin bima yahbutu الzina qofkan xadda marka laga ogayo maxay ku sugnaataa masaa'ilka masaa'iluu galayba ma aha iqraartii iyo imise jeer buu qiran shahaadadii iyo markhaatigii imisaa loo baahan yahay sidee wax arkeen baa laga doonayaa qofkii ma loo talqiinin karaa waxyaabahaasoo dhan laakiin cala alcumuumi xuduudda zinadu ay ka mid tahe fii xuquuq illaahi ah xataa ninka qaadigaa iqraar iyo haddii loogu yimaado intaan xaajada aada loo faydin inuu u sarbeebo amauu yidhahda war ma iska tagtid ilahaaga u toobadkeenoo iska tag baa wanaagsan saasaa wanaagsan maacisna nabigu markuu u yimid wuxuu yidhi nin waxaa laga yaabaa inaad yar dhundhunkatay ee iska daa markaasuu yihi maya inaad yar tuutuujisay baa dhici karta iska tag wuxuu yihi maya baashii si fiican baan u galay bu nabigu dadkii u waraysta wuxuu yihi ninkan moo madaxa looga jiraa suwaaquma yahay ma nin balaayo ma qabo caafimaad qabaa baa la yidhi intaa nabigu wuxuu u casarbeebayey u carabaabayey iska noqo gabadhii reeqaa midn markay u timid uur bay lahayd gabarna way ahayd garoobna way ahayd markay u timid bay tiri yaa rasuulallaahi ahirnii wuu fahmay markaasuu wuxuu yihi orod iska dhaqo itaqi illaaha wa tuubi ilayhi wastakfiri ilaahay dambi dhaaf weydiisa bu waxay tiri sidii maacis dibin adii celisaada rabtaa rasuulka inaha xubla min azina zinan uur la leehay bay tiri markaasuu yihi ma adiga markaasay tihi haa markii hore nabigu inuu celiyuu rabay sala allahu alayh alih wasalam markii loo keenay nin mara xadayna xaddii sariqada ee ninkii xad lagu xukumay ee la yidhi maradana loo geyn waaban siiyey intaadan ii keenin bay kuu ficnayd waxay kuu ficnayd intaadan aniga maxkamadda keenin inaad iska sii dayso ibnu cabaas yaa nin qabtay u xadaya u calaacalay waxay dhaheen orodoo isqariyo toobad keeno xoolihii laga dhigiyo mogtahay orod nin baa xanaaqay xanaaqa weligii waa jira ogow wuxuu xanaaqay oo wuxuu yihi xad ilaahay oo la fulin lahaa baad ninkii sii dayseen maxaad saa u yeeshaan wuu qayliyey ibnu cabaas wuxuu yihi nagaa musdaqayo wallaahi adiga haddii aad tahay qofka la qabtay intaa lagu sii daayo waad jeclaan lahayd adiga haddaad tahay qofka la qabtay insaan lagu sii daayo baad jeclaan lahayd xaddu markii maxkamadda la keenay waajibtaan fii xuquuq illaahi waxaa satriga iyo asturaaddaa khayr badan haddaa xataa xisbo tahay haddaad askari wareegaya tahay inaad qofkii asturtaa ka khayr badan inaad fagaare iyo maxkamad keento hadduusan qof lagu yaqaana fisqiga iyo fujuurka ahayn nin tuugoo la yaqaana hadduu yahay asturkiisu waxaa weeye kuwo badan inuu sii fasaadiyey keeni inta kale dadka in la asturaa fiican qaadiga hadduu isagu isqoofko isagoo iswada yimaadana in loo tilmaamo oo loo mariyo carabkoo loo laqino inuu iska noqdo isqariyo oo towbad keenaa fiican walidaalika shareecadeena aada uguma xiisaysna uguma jidbaysna xuduudda noocaas in looguma jidbaysna wixii la keri waayey un in la aamusiiyo cabsidu fido maahane uma mirqaansana shariicadu aada uguma jidbaysna in la raadiyo xad aada oga xaggeen ka daydayaa ma laha inaad soo daydan ayaam badana xad nin wax ku soo qabtay shareicada ka mid ma aha saas darteed baa shuhuudda la adkeeyey afar qof bali raga inay zinada ku markhaati kacaan wey afarta qof uu sii jeeda iyo waa lasto waa layska duldhaqdhaqaaqayo iyo laga yeeli maayo iyadoo kula jiraan arka inaad dhalo usha indhakuulka ah bahal indhakuulka meel baa lagu ridaa afdhuuban bahal baa la geliyaa lagu marsadaa bahasha indhakuulka say u gelaysay baan arkayey baa lagaa rabaa hadday saddex nin dhahaan waan arkaynay saas ka afraadna anugu sii jeedkiiyo arkaya uu yidhaahdo afartoodii xad saddexdoodii xadulqadaf baa la xadfi saddex dhanaa saddexdaba xadulqadaf baa laga ogay waxaan shareecadu satri bay rabtaa sheegsheeg iyo wadwaditaanka macaasida bini aadamka lama dhammayn karo fasaadka waa la yareeyaa fasaadkuna intuu qarsoon yahay lama fago lama kaakiciyo fasaad qarsoon intuu qarsoon yahay ee gabanayo waxaa keliya la diiday ilaahi subxaana watacaala mujaahiriinta unbaa la sooc baanbaxayn baa la diidan yahay saa darteed xuduudda shariicada haddii aada aragto qod xuduudda noocaas ee xaqullaahi ku dhacaya laba mid un fiiri qofkan qof mujrima oo la yaqaano oo gabdhihii dhammeeyey ama xoolihii dadka dhammeeyey hadduu yahay sida wanaagsan inaad ku markhaati kacdood maxkamad geyso wey laakiin hadee zine markaad ku markhaati kacayso waad iska socotay afar qof intaad u yeelanaysa saddex kale eed fiirinaysa isaga boqor nin ku sugayo ma intaa aragto ood baxdo baad u yeeri maya isaga dib mkumawaalahi nu ku sugay isaga qofkii ku sugan eed wada daawataan ee kula sugaayey qofkaasi de waxaa weya waa qof mujaahiru in laedbiyo u baaha waya kaas kaasi xadda ha laga ogo oo nin dharka soo dhigtoo xishood iyo cabsiba ka tagtay intaa wixii kale innagu haddaan u dhabagalla ka waran waa qalad waayo waxa soo socdee dhici doona waa macsiya waxa ka horeeya khalwada ah xiriirka ah taataabashadaa macaasi wey macaasidaa inaad si aad taa u ogta raalli ka noqoto kaad hawada haddaad tidhaahdo anta nafsaka caasin aatin hadhow haddaad soo qabatana faasiqun marduudu shahaada tahay faasiq marduudu shahaada tahay afartayadii waan arkaynay seed u arkayseen saasaan daawanayna qisada haddaad xikaayato kullukum fusaaqun shahaadiinana waa la radiye xaddu qalafna waa idinka ogi oo afar baa nahay afar fusaaqaatiin intabi masaa'ilka fikrigii iyana kaa hoos bixino ayaanay kuu gabanin walidaalika qofku macsiyo aada aragto qolo soomaaliya waxaa la yidhi qolay rabe inay laayaan qabaa'il ay colahayeen meel waday u galeen qoladaasna waxma oga way soo socdaan kuwiio soo socday arkeen oo iska baraadlo oo aad iska socda maswalh inama arkaan atay isa inama arkaan aamus aamus buu yii islaahayna moodaan aamus buu yii islaahayna moodaan markaasay sheekada u noqota aamus islaahayna moodaan hadday noqotaay waa khata wey saa darteed xuduudu laakiin xaqulbashar hadday tahay qofkii lahaabay ku xiran tahay inuu keensado adigana shahaadada iyo markhaatigaad og tahay baa lagugu leeyahayoo waajiba baabu xaddi lqadf xaddi cayni u baab yahay dad badan baa xaddulqadaf laga oogi lahaa oo qaarkood cumaamado waaweyn qabaan maanta haddii sharci jiri lahaa awjib waxaad waajibisaa liraamin qofkii ku gamay ee ku sheegay billiwaaqi qofkuu ku sheegay inuu daboolo yahay wazinaa inuu zaani yahay buu ku sheegay waxaad qofkaa ku waajibisaa jalda amaaniina sideetan jeedal iyo shaabu lixurin haddii uu ku sheegay weeye ku duray qof xor ah oo axsanaa cafiif ah lafdu ixsaan isilaaxa sharcigu saddex macnuu leeyahay ixsaan bimacna alcifr oo qof xumaata iyo gogol dhaaf iyo lagu yaqaana ma aha wey saa darteed baa waxaa leeyahy wlmuxsanaatu min almuminaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu kitaaba min qablikum cifada wey muxsiniina ayra musaafixiina muxsanaatin hayra musaafixaatin cifada iyo dhowrsoonaanta wey taasaa halkan looga jeedaa ixsaan mararka qaarkoodna waxaa la yidhahtaa inuu soo maray oo qof horay usoo guursaday ama cafiif ha noqda ama yuusan noqon muhimaddu cafiifnimada maaha midna waxaa laga wadaa xoriyadda oo qofka xorta ana muxsan baa la yidhahdaa ixsaanku macna alxoriya warma wuu noqdaayo ilaahay baa wuxuu yidhi waman lam yastatic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati famimaa malakat aymaanikum addoommadii baa la barbar dhigay muxsanadu bimacna alxura inay teebaalka laga gartay saa darteed lixurin buu duray macnaa liraamin biliwaaqi wazinaa qofkii ku tuuray lixurin buu ku tuuray axsana oo cafiifoon hadda ka hor zino lagu qaban laguna soo laguna ogin jalda amaaniina sideedan jeedal lixurin xor liwaadkana maadaama liwaadku xukmu zinaa hore ay u siiyeen bay in lagu qadfana xadu jaldigay siiyeen waxaa la deliishaday qowluhu tacaala fii suurati اnuuri wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaaءa fajliduuhum amaaniina jalda afar markhaati hadday keensan waayaan qofkii dad dhowrsoon oo arsturan oon zina hadda ka hor lagu xadin oon lagu soo cadaynin zina ku sheegaay rag iyo dumarku dooni had noqdabe afartan jeedal siddeedan jeedal ku dhufta laba walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligoodna markhaati dambe ha ka qbalina wa ulaaika hum ulfaasiquuna maxaa yeelay faasiqiin wey faasiqna shahaadadii lama aqbalo ila aladiina taabuu hadday toobad keenaan fiicnaadaanse dee toobada shirki baaba laga toobadkeeni karaaye fisqiga ka yarna min baabi awlaawe waliraqiiqi addoon baad ku sheegtay annisfa xaddii uu xortu lahaa niskeedo afartan jeedal dheh muxsan maxaa la yidhaahdaa marka fii haada albaabi baabu xaddi lqadfi markii la joogo carib muxsanan tacriifi waxay ku tacriifsanay bikownihi mukalafan inuu yahay mukalaf baaliq caaqila wey aslama oo muslin ah xuran oo xor ah maa zanaa weligii aan sinaysanin intaa sharti qofka laga helo baa muxsan la yidhaahdaa oo zina haddaad ku sheegtiiyo gobol dhaaf saa lagu xadayaa laga badanoo wadaado sheeganaya nin la yidhahda yaxal xajuuri haddii xukun sharciga jari lahaa xaddulqadaf baa laga ogi lahaa ninkaas amaa shahaadadiisu waxay noqon lahayd hadduu markhaati keensan waayo wa ulaaika hum ulfaasiquun wayactiridiisa in badan ba waxay ku jirtaa isagoo dad ku samaynaya qadaf ku samaynaya catirada la weydiinaya waxaan dhegaystay camar khaalid nin la yihahdaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi daaka mikhniitun mikhniitun luutiyun dabadaa looga tagaa bu daacil masmasa naaguhu udhukadaawi nin kaloo qaadi ah la weydiiyeoo qudaada yaman ah markaasuu daaka mikhniisun luutiyun dabadaa isna looga tagaa cinda shaaficiyati madow ma aragtid albayinatu axadun fii dahri kawn laakiin xukun sharciga wax soo taago u baahnaan lahaa ninka sidaas oo kaleeti ee badiiu lisaanka ah ma mudna in sulamka culimo iyo ducaad lagu dara ma mudna laakiin ninkii sidaas ahaa nin kalea la weydiiyey fulaan ka waran baaluuca baa fulaan baa baaluuca hebel bullaacad wey hebelo colooo meel fadhiya cajirada laga duubayo hebel ka waran waa bullaacad waxaasay ku daraa markii la yihi abuu fulaan ka waran abuu fulaan nacja tuxariku darabahaa cinda abilxasan tashtahi ish tashtahi baxal wuxuu ku leeyay waa sabeen hebel ag joogto dabada dhaqdhaqaajinaysa maxay rabtaa mid qooro abahiyay rabtaa bu u taga hebel qof ragu ka hadlayaa n qof muslimu ka hadlaya waxa saas oo kaleeta dhaqan culimo ma aha laakiin ninkii dhegaysigiisa badiyana dhaqankii buu yeeshaa saas darteed waxaa laga yaabaa ninka culimmada ahaa suu-ul cibaara inuu faasiq ku noqdaa dhici karta oo saaqit alcadaalati washahaadati noqdo oo marduud اcilmi wاlfatwa wاlqadaa'i uu noqdo saas darteed qadafku wax sahlan maaha cirdiga dadka muslimiinta ah innaga way sahlan tahay qofaa isku xanaaqdeen inaad hadal caya iska tiraahdo haddii uusan qofku tasriixinin qadafkiina laakiin uu sarbeebo yucazab waa la tacziil sarbeebta waxaa ka mida mataqaanaa anugu xalaal baan ku dhashay baa tiri nin baa isqabateen anugu xalaal baan ku dhashay baa tiri hadalkan muxuu ka dhigaya macnihiisa adigu calbaatay soo ma ama waa isqabataana waxaa tiri taa fiirsaa waxaa tiri anugu habeenkii ma wadeego anigu habeenkii ma wadeego anu jirkayga ma iibsado deerayadaas oo sarbeeb maaha waa sarbeeb mar hadday kinaayo iyo sarbeeb tahay tacziil bay leedahay ee xuduuddaada ka laasimaysa wain taqum hadday soo istaagta bayinatu markhaati calaa zinaahu zinadiisiyaa markhaati loo helay yasqud ee xadkii waa ka dhacaya uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa baa layihi afartii markhaati hadduu keeno xaddu way ka dhacaysaa nisaabkii hadduu dhammaystiri waayana xadul qadafkii waa ku laazimi isagiiyo nuska markhaatiyada uu keenayba xilligii saxaabada baa niman baa soo dacweeyey mugiirata bni shucba radia allahu canhu wa ardaahu zinay ku eedeeyeen markhaatigii baa loo keenay saddex nin sidii la rabay bay raggii u wada caddayn waayeen qaarna waa caddeeyeen qaarna waa caddayn waayeen intoodiiba xadulqadaf baa laga hogay marka qofka muslimkaa cirdigiisa si fudud inaad ku durto ood ku tuhunto waa mushkilad waxay kasii daran tahay markay reer isqabata hadda raggii iyo dumarkii marka laisku xanaaqo adoo kan iyo adaa kan iyo naayaa tan iyo naayaa kana waxaasoo kale iska daaye hadday sharci jiri lahaa xuduud baa ka dhalan lahayd kaan sadaqa sidii haddii uba uu rumeeya qadfan qadabkiibuu rumeeyey iyana xaddi way dhici markii lagu yihi zinada lagu sheegayba waa run buu yihi waa run buu yihi bishari ninkan cibaarada uu ku sheegay maqsuudkiisa iyo ninkan waxa uu iqraarinayaa laleeyahay maqsuudku inuu iswaafaqaa shari ah haddii eray laba macno loo kala yaqaana midii kanu isticmaala kana macnihii kale u qiro maaha nin soomaaliya maalin laba soomaaliyan kala qabanay aad bay isugu xanaaqeen weliba ninba aada u xanaaqay ninka kale uu iska caadibu iska ahaa kii xanaaqsanaabaa caayo hooyadaa waa habartaa waxaa ku sameeya buu yii kii kalena waa soo caadi ma aha buu yii marka habartaa waxaa ku same kii kalena waa soo caadi ma aha buu ninkii aan qabqabanaynin ninkii soo caadi maaha markuu yihi intuu naxay isagiibu istaagay horta habartaa ayaa la daaway laakiin kan hooyadaabuu u yaqaanaa kan naxaaskiisu u wadaa waana laba luqadoodoo soomaaliyeed wey aba marka hore waa la yaabtay soo caadi maaha markuu yihi soomaaliyaani waa un gabadhayda oo kaleeto habartay meel naxaaska laga yidhaahdaa meelna hooyaa laga yidhahdaa sooma sida gabadhana meel la taaddashay baa laga yidhaahdaa midna xaaskiisaa laga yidhaahdaa hadduu nin yidhahda ninkan gabadhiisuu ka ilmo dhalay oo u wada tii uu dhalay gabadhiisii inantiisa u wado ka kalena u yidhahda waa runtii oo xaaskiisii u wado waxaad ihi xad baan ka ogiya iqraar wey may waa inaad ereygan la isticmaalaya gabarh baa la wada isticmaalay laakiin laba labada deegaan laba macnaa loo kala yaqaana walidaalika qola waxay yidhahdeen wari wuxuu kula soco islaanta kula socotay gabadhaydii bayd oo maxay ahayd isbitaal baan u wada u urmalayn maxay dhashay wiil oo yaa dhalay oo yaa qaba de anaa qaba bu gabadhaydiiba xaaskiisiibuu ka hadlaya iyagana gabadhaydi waxay u qaateen tii u dhalay markaas waxay dhah war ninkan cawaanta muxuu ahaa ninku cawaan mahe eraygeedan isku si u aqoonin dhalinyaraan wuxuu iga sheekeeyey wiil baa wuxuu yii bu odayaal wuxuu arkay gabadh gabadhiisii oo caruur dhasha ka sheekeynaya kaas intii soo dhawaaday anigu yaqiinay wadaadniy wuxuu yi hore dhaxan weydiiyey dadkan gabdhahoodii ilmaha ka dhalaya maxaa waaye kaas waxaa ku jira waa caadi kaas intuu fiiriyo gadaalo gurtay buu ordi sii daayay barku orday baan fahmay bui waxaa nin meesha ninka waxay ka damaleen dakadnaba ordaa soo qabtay oo xiligan saas meel marka ereyga wuu qiray waa inay macnaha tawaafuqu ka dhexeeyo wey haddii laakiin laba eray oo ninba si u yaqaana hadday tahay masaladayn kuu gedmadayna ku hoosgeli ala kulli xaal waa daashay baan uga jeeday kaan sadaqa sidii hadduu rumeeye qadfan qadafkiibuuba rumeeyo waa runtii uu qiray xaddii way dhacaysaa aw cafaahu ama isagaa xaqan lahaayo uu iska cafiyo uma haystu yidhi iyadana xaddii way ka dhici hadduu cafiyana way ku dhici hadduu qirtana way dhici hadduu markhaati kaa keenana way dhici intaa wixii aan ahayn xaddul qadaf baa qofkii lagu leeyahay xuduudkaas hal su-aal baa laga yaabaa inaad weydiisaan ama fuqahadana shaaficiyada ay ka hadleen qof baa sideetankii shaabuug lagu dhufanayaa qofkuu qadfay waxaa laga yaabaa ama dumar aan fagaarahan iman karin inay tahay ama qof iskaba xanuunsan inuu yahay waxaa u baahanaynaa jallaad nin la yidhaahdo shaabuuga hadday dawladdu keento la gelay haddiise ninkii lacag uu qaadanaya si uu ninkan shaabuugaya ciddii u shaabugaya lacag buu ka qaataa lacagti yaa bixin ninkan la jeedlayaa bixin way waxaan adaa sabab u ahaa soo maaha waana lagu garaaci kan ku garaacay lacagtiisana anaa bixin hada huwa almadhab kan xadda kaa uufinaya adigaan lacagtiisa iyo qaralkiisa bixin marka ninkii lacagna laga qaado ninkii garaacayeyna lacagtiisa bixiya way ku fiican tahay marka hore bay dabdare isaga hadaa laga waaya baabu xaddi sariqa tuugada xaddeedu uu baab yahay وواaجب بسرقة المكلف لغyر أصله وفرع mاaت في قيمته بربع dيناaر ذهب وloو قراabة بغyر lم يشhب waaجب waaa waa ka waaجiba بسرقة المكلف qof مكلف a xatooyadiisa لغayri أصلhi uu xaday waxaan أسلkiisii ahayn وفرعin فرciisii aan ahayn uu xaday mا شhay uu xaday تفي gaaraysa qiimatuhu qiimihiisu birubci diinaarin rubc diinaar dahabin oo dahab ah ay gaarayso walow quraabatan ba ha noqdee oo lam yushab bigayrin aan lagu dhex darin min xirzi milihi oo ka xaday walaa shubhata fiihi aynan ku jirin lisaariqin saariq ka shirkatin aw yadaciihi weeye tuqtacu yumnaahu dheminaahu kuwii baa laga goynayaa waxaa waajib ah qofkii xada shuruudii xatooyadana laga helo in gacanta la gooyo wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa gacanta gooya wey haddaba saariqaasi waa inuu mukalaf yahay sabigii iyo majnuunkii waxba lama goyn kara gacano rufica alqalamu can halaaثatin wey laba waxa uu xaday waa inaanay shubha ku jirin anlaa takuuna lahu shubhatun fi lmasruuqi waxaa la xalay waa inaynay shubha ku jirin shubhadiibaa haddaban anwaaca noqonaysa shubhada waxaa looga jeedaa xoruhu wax ku leeyahay qofkani xaq ku leeyahay xatooyadana waxaa dhici karta baahi baa u geysay masaladaana asal guud bay geliyo daru lxuduudi bishubuhaati weeye xaddu markay caddahay baa la ogaa waxoogay mugdi iyo hadduu soo galo xad lama ogey baabul qaraaba iyo tacsiir bay gashaa haddaba shubahaadkii soo gelayay waxaa ka mid a xoolahan inaad xaq ku leedahay ama adigu aada sheeganaysa xaq inaad ku leedahay oo baabul xiyal gasha mararka qaarkood xaq inaad ku leedahay maxay tahay xoolahan ilmahaagaa leh maalul farci wey anta wa maaluka liabiikana nabigu alay slat slaam waxaana u baahnayd u banaanayd asalku nafaqadiisa waajib buu ugu yeelanayaa cala alfarci ilmaha u dhalay waxay sii dhaleen hadduu wax waaye inuu qaataa u baahnayd u banaanayd qofka xoola haddaba xaqulinfaaq uu ku leeyahay haddii uu xada la goyn maayo likownihi waalidan aw likownihi waladan waayo haddaad farc tahay asalkaaguna maalkii leeyahay adiguna aada mustaxiq nafaqo noqoto xatooyadiisaa kuu banaan oo nabigu hinde binti cutba soo kuma dhihin abuu sufyaan waa nin gacan adag markay tihi khudii maa yakfiiki wawaladiki bilmacruufi isagoo dhoweyn ka siibo adig ilmaha waxaydan ku filan marka shubha jirta xaq infaaquu ku yeelan lahaa usuushiiyo furuucdana inay nafaqaadkooda isku waajibaysa walow bishuruutin waan soo marnay shubahaadka waxaa ka mid a xoolahan inaad wax ku leedahood shirkad ka mid tahay xoolahan aad xaday oo xoolihii kambaniga iyo shirkadda aad wax ku lahayd eed sheerka ku lahayd wey saa darteed xoolahaagiina khaanad gaara kuma jiraane shaa'ic filmaali bay ku dhex baxsan yihiin hadhow xoolihiisii nin qaatay qayb ka mida jus ka mida xoolahan laguu qabsanaye hadhow laguu xisaabi doono jus ka mid aad leedahood ka socnayn nin xoolihiisii wuu xaday intii la yidhaahdo ma loo goyn karaa maya shubhatulmilki baa gashay shubhatu dacwaa baa jirto ninkan xooluu xaday fuqahaduna mutaakhiriinta baabulxiyal lidafci alqaطci bay u talqiiniyeen dadka waxaa lagu yihi hadduu ninkani xooluu xado wuu soo qabtay waad xaday sax xoolahan waan qaatay tuugaana ku qaatay si qarsoon laakiin xoolahan anaa leh oo dhacaygaga maqnaayeen buu yiri xoolahaan layga dhacay anaa lahaa xoolahanay meeshii i yileen waa la ii diiday nin ninkaa dacwadaa doodaa hadduu qabo goyn laguma laha masaladu way u ka gudbi goyne waxay u gudbi muddac iyo muddacaa calayhi albayinatu walyamiinu bay tegi wasaqata alqaطcu lishubhati walidaalika fuqahadu waxay dhihi jireen ninkii xoolo lagu soo qabto ninkii ay wadaad qaraabo yihiin qayl bixiya warac si aan lagu goynin gacanta xoolahan anaa lahaa ku dood been ha noqoto mushkilad ma laha ha lagaa garhero goy goyn ma taalla meesha waxay idhaheen xiyalka weye waa xiilatun liisqaai xaddi sariqati xaddu sariqa xiila waxaa jirta saas darteed wadaad axkaan leeyahay oo xoolo tuugo lagu soo qabtay ma la goyn karo la goyn kari maayo markuu arka in la hayo wuxuu dhihi sax weeye inkiraab ba isku dayi maayo laakiin anaa xoolahan lahaayoo xoog baa lagaga haystay awyabaciihidaa dambe kuu sheegaya wey isagaaba ku doodayo waaba muddaci xoolahan sheeganaya de masalada waxay u baahan tahay in laga garbaxanin karo xoolahan inaadan lahayn waa inaad caddayso adi markhaati keenso markhaati ma haysta ninkan si gaaraan ugu dhiibtay wayna dhici kartaa dadku si hoose way isugu dhiiban karaan annaga ma nafiin karno sida qisadii cali oo kaleetaa dhici karta nin baa nin xoolo u dhiibtay cali radi allahu canhu ardaa xilligiisii meel cidli ugu dhiibtay wuu aaminay hadhow wuu ka dafiray kuma arag xoolan imaada dhiibin hadda ka bax ugu dhiibtay cali doodii markuu dhegaystay waxaa ka dhaadhacday ninkan waa rar xoolaha waa loo dhiibtay khaalinka wuu inkirayaa laakiin kuma caddayn karo wuxuu yihi halkan fadhiiso waryaa orad xoolahaaga xaggeed ugu dhiibtay hebl orad aad bui xoolahaaga doona war caliyo waa horay ahay war inaad daranta orad doona haddaad ka soo weydi igu soo noqo wari adna halka iska fadhi cabaar buu hawshii isaga jiray kan markuu xogay isdhigtay wuxuu wari ma gaari baan u malayn meesha kas maya maya ma dhow ma dhowey gaari kara markaasuu dhabin tusina yaa cadu wallaahi ma arag weligay ma arag baad leed haddana meesha ma dhowaad leeda khaayo kartaa faina mina bacdukum bacdan falyuaddi ladii tumina amaanatu annaga ninkan hadduu sheegto xoolahan waan qaatay waanan u soo dhuuntay waanan xaday waxayn ahayn anigaa lahaa ninkan walaaltinimaan ugu dhiibtay waan ku aaminay uu iga inkiro uu iga dafiray markhaatina ma haysto si kalon xoolahay ku helaan waaye annaga waxaan rabay hoos intaan u qaato inaan inkiro masalatmudaci wlmuddacaa calayhi laba xoolo isku haysata markhaati iyo dhaar baabkeed bay tegi markhaati iyo dhaar bay baabkeed tegi amaa baabu sariqa iyo xoolahaadan lahayn baad qaadata iyo kayskaa wuu xirmay faylkaana meesha waa ka baxay xiilatun liisqaati xaddi sariqa bay u cinwaan uga dhigaan kutubta qaarkood saas darteed shubahaadkay ka mid tahay meesha yaalla idra'u lxuduuda bishubahaati sida ibn cabaas macsuudu lahaa idra xuduuda can shubahaati can ilmuslimiina bishubahaati ma statactum intaad awoodaan shubhi iyo wuxuun mugdi geli karo ka daaya xuduud muslimiinta ka hoofinina macsuud bay ka sugantay radi allahu canhu ardaahu iyo cumar labaduba saas darteed bu wuxuu ku yidhi ligayri aslihi asalkiisii maaha wuxuu xaday wa farcin faraci ilmihiisiina maho shubhatu xaqin buu ku leeyahay waxaa lamid ah walaa shubhata fiihina kuma jirto lisaariqan qofka xaday ka shirkatin wadaag xooluhu shirkad ku yahay ow yaddacihi uu ku dacwoonaya anaalehum uu ku doodayaa intaasi waa anwaacdii shubho way u kala tagtay maadaama kala soosan tahay taasi waa inaynan shardi waxaynu ku ururinaynaa qofku waa inuu mukallaf yahay kow laba waa in maalka uu xaday aanay shubhatu xaqin uusan ku lahayn oo anwaacdaa yeelan karta saddex waa inuu nisaabkii sariqada gaaraa waa laga hadlay waa maata fii qiimatahu birubci dinaarin dahabta wey shardiga afraad min xirzi milihi mooradii lagu kaydin jira lagu xifdin jira waa inuu ka xadaa shardi afraad muusan sheegino lafdiga ereyga sariqada ku xambaaran oo sariqada khufyatan tuugu ku qaatay booq ma aha qofku intuu dafsiya hadduu isdhigo baabu sariqa maaha wax banaanka yilay baytuu qaatay u cararay waxaa weeye xuduud kaley leedahay tacziir iyo dandhow bay leedahay marka saa darteed shardigii koowaad haddaynu niraahno khufyatan waa hoosoo in loo qaato lafdiga sariqaan ka fahanay shardiga labaadna aan nidhaahno saariqu waa inuu mukalaf yahay shardiga saddexaadna waa in aanay shubha jirin baynu leenahay haddaba shubhadaa mas'alaa idinku darayaa mas'aladu hadday faqri iyo baahi gaajo daran jirto wax xad ah sariqaa lama ogi karo hada asaxu lqowla ila ahli ilcilmi raxmat ullaahi calayhim waayo sariqadu xadgaajada badan waxay keenaysaa qofkii inuu baahan yahay baahida daruuraduna waxay banaysaa xaaraanta hadduu naftiisa qofku u baqa inuu waxado way u banaantahay hadday xaaladda saas oo kaleeta jirto biijmaaci asaxaabati xad la fulin maayo zamankaas waana sidii cumar sameeye radia allahu canhu ardaahu fii caami lmajaacati caam lmajaaca cumar xuduuddii oo dhan wuu joojiyey shubhadaas gaajada iyo daruurada taalla darteed marka hadday zamankaa iyo makaankaasi baahida jirtaa iyo xaddaasoo kale abaaro intay dhaceen ama faqri iyo qaxu dhacay dadku waxay cunaan ay la-yihiin ay haalib tahay alxukmu lilhaalibi lacam laa linaadiri alaqali weeyo xadda la oofin maayo shubhatu daruuradaasaa keenaysa masalada waa laga yaabaa innaga soomaaliya hadda inay meelaha qaarkood taaiir iyo saamayn ku yeelato waa dhici kartaa kol baan uma tegin ciddii tagtay baa qiimayn karta way dhici kartaa shardiga afraad waxaan leenahay waa inuu qiimihii rubcii nisaabkii sariqada waa inuu gaara lagu goyn lahaa maa ayiladii kiibuu xaday tafii gaarisi gaarsiinaysa ama tafii gaaraysa qiimatu qiimadiisu ay gaarayso birubci dinaarin diinaar rubuci dahabin oo dahab ah dahabka diinaarka dahabkii xilliga nabiga wuxuu u dhigmi jiray labiyo toban dirham labiyo toban dirham buu u dhigmi jiray labiyo tobankaa dirham rubucooduna saddex dirham buu ahaa wixii saddex dirham gaara ama rubuc diinaar noqda baa loo goyn jiray xilliga nabiga cala salaam walidaalika ibnu cumar wuxuu le xadiisii saxiixeynka ahaa nabigu wuxuu gooyey fii mijanin gaashaan kuwan dagaalka ah qiimatuhu alaaatu daraahima amanuhu alaaatu daraahima saddex dirham ay tahay sidoo kale caaishaa nabiga ka warin ala slaam inuu yihi tuqطacu yadu saariqi saariqa gacantiisa waa la gooyaa fii rubci dinaarin fasaba saacidan rubuc dinaar iyo wixii ka badan daba labaad u baahan tahay naqliga inaad iswaafajiso alaaata daraahimana waa ku gooyey rubucu dinaarna waa ku gooyey hal jusiyaa kuu laaban alaata daraahim rubuc dinaar ma u dhigmi jirtay haa xilligii cusmaan radi allahu canhu ardaahu baa nin baa wuxuu xaday khudaar utrujada la yihaahu xaday waa la keeno cusmaan wuxuu yihi soo qiimeeya markaasay waxay gaartay saddex dirham raawigu wuxuu leeyahay min sarfi itnay cashara diinaaran saddex dirham oo diinaar labayo toban lagu sarifay ka mid ah labayo tobankii maxaa rubuca marka diinaarkii wuxuu u dhigmaa labayo toban rubuceedu waa imis afar qayb alaaata fii amanuhu alaaata daraahim halkaas arki karatay labayo toban baa lagu sarifi jiray rubuci diinaarna saddex dirham bay ahayd iyadin baana hadda la qiimayn intaa qiimuhu hadduu gaaro nisaabkii iyo qadarkii sariqada xatooyada waa la gaaray ama wixii ka yar riwaaye imaamu axmed werinayo sanadkeeda dacfi ku jirtaa waxay leedahay walaa taqطacuu fii maa huwa adnaa min dalik intaa wixii ka yar hagoynina kadib wuxuu ku yidhi dahabka rubuc dinaarka xaday walow quraabatan wixii ka daatayba dahab dab la saaray ama la garaacay kii ka falfalliiray ee dahabka ahaaba ha noqdeen kaasoo lam yushab aan lagu darin ruuca dinaarka waa inaanay ku jirin bikayri wax kale haddii dinaar baa meesha yaalla laakiin dahab khaalisa mehe wax kalaa lagu daray ay tahay taa looma goyn karo wuxuu rubuc dinaar khaalisa waa inuu yahay ama qiimihiisii gaara quraabaduna marka dabka la saara dahabka ama la garaaco qeyb dahabka ka mid ah oo daadatay iyo falfaliirka yaryarkiyaa la yidhaahdaa shardiga ka dambeeyaay min xirdi milihi xoolahan oo kaleeto meesha lagu xifdiye xirdigeediiy lagu badbaadiyaa inuu ka xadho weeye xoolo xero hadday tahay lagu xareeyo waa inuu xerada kala baxeesan daaqsinta ka kaxaysanin hadday baarihii baxaya yihiin waa in meesha marka la goosto lagu uruuriya ay taale aynan geedaha saarayn hadday gawaari tahay waa in meesha gaarida lagu xareeye iyo baakinka lagu sameeye uu yaale aan banaanka jidadka dhinaciisa laga qaadanin hadday lacag tahay sanduuqa iyo boorsada iyo maqalkeedii ay ku jirta weeye aanay miisas banaana saarayn lacag miis banaana inta la saara laguma xifdiyo xirdi mili wax kastaba isagoo kaleeta meel lagu xareeyaa jira dukaanka marka aad joogto dharkuna meel buu leeyahay lacagta cadaanka iyo kaashka isku meel baa la dhigay dharka dharka meeshiisi hadduu ka qaato waa loo goyn lacag buu laakiin dharka dushiisa ka qaatay loo goyn maayo loo goyn maayo miiska alaabtii kuu tiriday miisaankii iyo alaabtii waxaday waa loo goyn lacagtiibaad saartay boqol kun oo isku xidha halkaa saarta ka qaatay miiska loo goyn maayo waayo halkaa miiska alaabta waa lagu ilaaliya way ku badbaadaa waa la dhigtaa laakiin lacag miis lama saarto lacag miis intii la saarto laguma xifdiyo baqalka iyo jeebka iyo sanduuqa iyo boorsada iyo wax walba qaabka loo xifdiyo in xirdigu uu shardi yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidkii camr bnu shacayb can abihi can jadihi buu wuxuu yihi ninkii waxaa la weydiiyey can itamari lmucallaqi miraha geedka saaran baa la weydiiyey miro geed saaran qofkii gurta ka waran wuxuu yihi man asaaba minhu bifiihi min dii xaajatin gayra mutakidin khubnatan falaa shaya calayh ninkii baahi u geyso waxna aan jeebabka iyo gollomada iyo qandiyada ku guranin ee afkiisa wuxuu u qaaday ka cuna iskana tagee baahina u geysa dhib mala waxba laguma laha kow qofkii laakiin wax kamida qaata oo hubno iyo faraq gurasho ka dhigtoo la taga labaa la isugu dari horta waa tacziir iyo ciqaabu haddii la qabto waa la ciqaabi wa garaamatu milayhi qiimihii laba jibaarkiina waa laga qaadi laakiin tuugo loo goyn maayo waman sarqa bacda an yu'wiyahu ljariidu facalayhi اlqaطcu ninka marka intii lasoo gooye beertii meesha laisugu keena beerta marka lasoo ururiyo halkaa markii la geeye kadib kala baxana gacantaa la goynaya ninkaas halkaa waxaad garatay geedka markay saareen xirsigii kuma jirin laakiin maxaad tidhahdaan beerta marka la gooyo meesha la isugu geeyo maxaa la yidhahda ya bakaar may bakaarta ma aha beerta bakaarta intaan la garaacinen la kala sifaynin meel baa lasoo geeyaa garoon haye garoon karoorna waa la yidhahdaa haye igu dara magacyada ya ud baa la yidhahdaa udna waa la yidhaahdaa adugu nin walow markaa intaa waxay ka dambeeya loo kalkaagi markaad fasinayso meeshii laga bahmay la laakiin beertii waa la soo gooyey meel la isugu keenoo lagu ilaaliyo xayawaanka laga ilaaliyo kana lagu ururiyaa jirta waxaa lamida way ka gudubtay oo bakaar iyo bahaar bay gashay halkaa ninkii kala baxay isagu facaleyhi lqaطcu in xirdigu shardi yahay bal halkaa ka garateen walaa shubhata fiihi aynan ugu jirin lisaariqin qofka waxaday ka shirkatin wadaag weeye xoolo ku leeyahay aw yadacihi uu ku dacwoonayaaba isagunu leeyahay oo xoolihiisi yihiin tuqtacu waa la gooyaa yubnaahu midigtaa min alkuuci halkan cumaacuntiiyo kala baxaa laga gooyaa in midigta la goynayana fasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa qiraa'a waxay ahayd faqtacuu aymaanahumaa walow qur-aannimo aanan ka dhigaynin laakiin cinda ja kaiiri min ahli ilcilmi axkaamta xujay noqotaa taasaa la istinaasayaayo la weheshanayaa midda labaad waxaa la weheshanayaa haddii wax la xado badanaa gacantee lagu qaadaa badanaa midigtaa lagu qaadaa fain caada lahaa buu ku noqday isagoo gacantii go-an buu ku noqday hadda mogtihiin gacantaa midignin go-an sacuudiga ma joogi karo ma noolaan karo ninkii arkaba tuugbuy indhaha marka laga qaadaba gacan midigba intaa hore hadduu goon yahay cumaacunta horaa tuugu wey waa xukuman tahay cudur baa kaa gooyey gaari baa kaaga dhacay iyo waxaasoo dhan isweydiin ma leh waayo maalin kasta sariiqada tuugada baa gacanta la isguraa anugu sariiqan la goynaya gacan dhowr qisaan xaadiray qisadan laakiin ugu farxad badnaa islaam baa gacan la goynayay ad baan ugu farxay maalintaas ad baan ugu farxay sababta loo goynayey iyo waxa ay samaysay baa haddaan idiin sheego waxaad wada dhahaysaan hal la gooyo balaaya ku dhacdayda islaamtani bil ramadaan bay ahayd waxay wax samay xaday meeshay wax ka xadayna masjidka nabiga dhexdiisa ahayd waa la soomanaa qaybta haweenka ee masaajidka haweenku way horurdeen duhurkii dad soomanaayo xilli kulul bay ahayd bay dadkii daateen way ku soo talagashayee manqaskan dahabka lagu guray wadataa haweenkiibay kalo mid ag fadhiisataa iyadoo huruday dahabka jag ka goosanaysaa waa dad sooman oo qaarkood xujaaj muctamiriin yihiin oo masaajidkii nabiga jooga manqas intaa la dhexgasha dahabka ka guro meel santarkii laga ilaalinayaa kamerada laga arkay marka haween meesha ka shaqaynayay baa loo soo diray kameradana waa lagu qabto waa la duubayaa iyaduna wayba isdhigatay oo meel banaan cidlaa inay ka guranaysaa moodaa sow meesha haweenka cid baa soo dhexgeliyo ku arkiba isma laha waxoogay meesha marka fadhidaa way kici mid kale ag fadhiisana waxay seexanaya iska dhigiyo jag way ka goosan si loo soo socdaa dhab lagu siiyey markii qisadii naloo akriyey halla gooyaan iri balaayaha ku dhacde ita qof gaajaysanaya qof meel wax ka xaday iyo qof u soo safray wadanka dadka deganna maynan ahayn wadanka dibadiisay cumro fiisa uga soo qaadatay inay dadka xaddo kuwa iyo waxaan ku farxi jirnay maanan goobjoog ahayn kuwa suraaqulxajiij la yidhaahdo ee musdelife habeenka la joogay carafa laga yimid gacmaha la guro habeenkaa maxkamadii iyo ambalaastii iyo jallaadkii goynayey way wada socdaan adoo maanta o dhan carafa taagnaa oo intaad gaari weyda ka soo lugeeyo musdelife fiidkii yimid oo markaa saa loo daato laba goo ixraam uu qabaabay dadka xadaan suraaqulxajiij baa la yihahdaa olaa sacuudiga waa waxay karkataar bay soo sawireen saddex nin bay soo sawireen oo saddexda ninba laba go oo ixraamkii a bay qabaan nin meel jidka dhexdiisuu ku xaajo gudanaya jidkii bartankiisu la fadhiyaa xishood ma leh midna dadkii xajka ahaa buu xadayaayoo jeeb siibaya midna laba go buu qabaa baasaboorna wuu tirtirayaa waayo ninka baasaboorka tirtirayo ninkaa soomaali buu ahaa labada kale idiin sheegi maayo waayo qowmiyaa dhan baan ka yaaba inaad dulmidaan oo ereyaygaa u caydaan labada kale idiin sheegi maayo laakiin kan baasaboorka tirtiraya soomaaliya way ku hoos qoreen innaga mushkiladdeenu halkaas wey mushkiladdeenu ugu daran innaga halkaas wey marka tuqtacu yumnaahu min alkuuci baa la goyn fain caada lahaa hadduu ku noqdo mar labaad buu xaday farijluhu lyasaaru lugtiisa bidixdaha la goyn min mafsilihaa halkaa qowga ka kala baxdo baa iyadana laga goyn oo maxaad ugu xijisiiseen gacanta kale maa la gooye eydiyahumaa baa la yihi waxay dhaheen waxaan haynaa qiyaas qiyaaskiinu muxuu yahay baabu quaaci ariiqi waxaan ugu tegi doonaa an tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin shaaficiyadana waxay qabtaa kuwa xoolaha keliya qaata baa min khilaafin laysu goyn ninkana xooluu xaday tii hore goynaye quaacu uruq buu shabahaye min khilaafinta dhamaystir bilh ayb fain yacud hadduu noqdo isagoo gacantii midib iyo lugta biixi go-onbu haddana waa xaday yusraahu ay fa yusraahu baa la goynayaa oo miyadii gacanta gacanta bidix baa la goyn saddexdaa markii la gooyey fain caada hadduu ku laabta mar kale fa yumnaahu lugta midig baa la jari jag fain yacud hadduu ku noqdan afartiiba waa go-an yahay waxbuu sii xaday haddana fa tacziiru weye bigayri qatlin ma dhici kartaa qofku soomaalida hadal bay kula baxaan baan u malayne ninbay waxay yidhaahdeen niman baa labada lugood iyo labada gacmood laga xiray lacagna waa lagu abdaariyey waan iskaga tegey marka nin baa lacagtii ku fadhiistay hadda waa la soo noqo oo lacagtaa la waayey nag waa la waayey markii dambaa dadkii la istaajiyo ninkii hoosta lacagta ku jirtaa la arkay siuu yeelay garaada waa ku fadhiistay hadal baa meeshaa lagula baxeeyo qolal nin baa lagu caayiyo waxaa layihi isagu nimankaas afartaa din haddii la gooyana dabada taxarayaan tuugadu gacan keliya laguma xadee lugahana waa lagu xadaa dad baa la imtixaanay oo lacag baa loo daadiyey nin baa arkay kaameerooyinna dadka way ku rakiban yihiin waa la taagtaagan yahay ninkii boorsada waa la fiirinayaa wuu noqday kabuu hoosta gaam ka soo marsaday oo ku dul socday ninkaa lacagtii la teg sooma ninkaa lacagtii waa la tegay ma foorsanin isagoo laacaya lama arag lacagtiina qeyb qaaday oo teg marka baasha tuugada waa la kala farsaamo badan yahay calaa kulli xaal haddii uu mar afraar xado fatacziirun tacziir weeye bigayri qatlin la dili maayo wa qiila yuqtal tacziiran baa loo dilayaa wa yuqmasu lqaطcu goyntii waxaa la gelinayaa marka la gooyo bizaytin saliid maqli oo la karkariyey gacantii dhigjoojin bay u baahan tahay dhigjoojin baa lagu samaynaya waktigaasi waxyaabaha dhigjoojinteenan hadda ma jirine saliid baa loo sii karkarin jiray mar alaale tagti la siiyaba waa la gelin jiray siay xubnihii iyo xididadii afka intay ka gubtaan ay isu wada qabsadaan xadiidkii ku soo arooray laakiin abi hureyre daara qutni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo taxaawi wariyeen waa xadiid daciifa weye nin baa mala xaday maradii baa lagu soo qabtay nabigaa loo keenay wuu qirtay nebigu wuxuu yihi idhabuu bihi faqtacuuhu uma xsimuuhu uma atuunii bih ninkan kaxeeya soo gooya soona gubo u dhigjoojin ku soo sameeya kadibna igu soo celiya xadiidka abu hureyra hadii sanadkiisu daciif yahay weeyo sida raajixa inuu mursal yahay weeye say culimo badan yidhaahdeen waxaa kaloon asixin marka gacanta la gooyo qoorta ha loo geliyo qoorta ha loogu xiro taa iyadana ma banaana taale taa iyadana ma asixino xadiidkeedu daciif weeye waxaan kusoo gabagabeynaynaa hal mas'alo oo laga yaabo hadda inaad moodeysaan inay bilaabatay waxaa la yidhi xubinkii gacantii waa la gooyey ninkii wuxuu yidhi gacanteyda la gooyey isiiya waa la siiyey dhakhtar buu aado gacantiisiibay intay qoyanaydba dib buu ugu xirtay oberation buu galay dib baa loogu sameeyey ilaa xad way isqabsatay ninkii mar labaad xadna laga ogayaa ma la oofinaya mise tii horaa ku filan masaladaa waa la isku qabsaday asaxu lqowleyni intii horaa ku filan ayib masalo kalaa ka dhalatay ma uu wax gacantan la gooyey meyit bay noqotay meyit buu soo celiye oo isku kabay salaadiisii ka waran hal huwa xaamilu najaasatin najaasadii xambaarsan yahay mise ma xambaarsana qowlaani lilculamaai asaxuhumaa bini aadamku aahir weeye xayan wa mayitan si anagu shaag ina almumina laa yanjusu xayan walaa mayitan wey saa darteed xaddiina laga oofi salaadiina way asixi gacantiisana laguma qabsan karo wa inamaa masaladu waxay ishkaal badataa fii xaalatin waaxida nin baa nin nabar ku dhuftay dhegtii baa go-day dhakhtar buu ku cararay wuu ku soo dhejistay ama uu ku dhuftayo inagiibaa duulay uu la cararayo intuu cusbaa buu ku soo dhejistay qisaastii dhegta la gooyey inuu goosto xaq buu leeyahay xaq buu leeyahay diyadeediisa ma yeelanayaa qowlaani asaxuhumaa nacam qisaasna xaq buu u leeyahay diye hadduu rabana wuu yeelan waxaa ka fuqahada marka ka hadleen xilliga mas'aladaa laga hadlayo idinku hadday ribood iyo dhakhaatiir iyo horumar baad moodeysaane waa riwaayaadka can ilimaami maalik raximah llahu tacala iyo maxamed alxasan ashaybaani iyo imaam shaaficiya ka hadlaya hadday taasi dhacdo dhegtii ka waran hadday sidii isu qabsato laakiin masalada u khilaafka badan waxaa weeye nin baa kugu dhuftay dhag dhegtaadi baa go'day tolaad tiri way tolmi weyday dhegtiisii baad qisaasatoo jag baad siisay wuu u ordoo wuu tosho way u tolantay ninkaan dhegta goysay dhegtiisi wuu wataa adigu qisaastaadi ma fushatay war ninkii dhegtiisi wuu wataa qisaasta laga fuliya masaladaas jus-iyada ugu khilaafaad badan bay ka mid tahay calaa kulli xaal waa masalay culimmadu horey u tanaawuleen qofka haddaba xubinkii fii xaddin lagu gooyey inuu soo ceshada ma banaantahay waxay dhaheen maya laakiin hadduu soo ceshada laga reebi maayo diyaanatan ma banaana laakiin isagu dhakhtarka intuu la aada hadduu soo kabto oy u soo noqon karto loo diidi maayo xaddiina way ka fushay marka taasna madaxa ku haya hadday qof idinkamida qabsato intaad meesha tagtaan un xubinka annaga nasiya waxaa weeye xiyalka wax lagu soo kabkabi kara ay ka mid taha laga yaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk